magaalada kismaayo weliba tababar ka saabsan aqoon-iswadaarsilika baraday tamarto iride lankiri dhallinyaran iska jarta magaliyo bilan oo lantaw baray ku faa'iidaysadowka tamarto iriida munaasabadan iyo ku qalanjibaayeen ardaydan iyo weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda hanaanada howlaha maday kale qalanjibyaalka iyo qeybaha sheelduun ee bulshada magaalada kismaayo agaasimaha wasaaradda hanaanada howlaha dhartiyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa ku hadalay munaasabada uusana qalanjibyaalka kala dardaaramay inay ilmashoon ku faa'iideeyaan bulshada waxaa ugu talagalay dadkaasi inay ka faa'iidaan oo ay isticmaalaan solarkaasi laakiin intaanan qalabkii iyo lasiininba waxaa lagu bilaabay in khibradooda sare loo qaado oo ay bartaan sida loo isticmaalo solarka si loo elar bixiyo si hadhowta qalabkaa markii loo dhiiba ay isticmaalaan waxaa kaloo la socdo qalab kaloo kala duwan baa la socdo waxaa la socda kabo iyo dharbaa la socdo marka muhiimadda tababarka waxaa weeye in inaad ka faa'iidaan oo magaranaysa aad isticmaashaan ayaa ayaa lagu talagalay way ka duwan yihiin way ka duwan tahay tababaradii hore ee wasaaradda qaban jirtay dadka qaarkii waa laga yaabaa inay dhahaan wasaaradda xalada xoolaha maxaa soo geliyay solarka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij ballaaran oo maalgeliyey bangiga horumarinta africa ee loo yaqaano african bank development waxaa kaloo ku jiray hay-adda sefshaland iyo wasaaradda xaalada xoolaha ee jubbaland qayb ka mid ah ayaa waxay soo gashay in aan oga faa'iideyno dadka xoolodhaqatada ah solarkaas laakiin mashruuc ballaaran buu ahaa oo loogu talagalay inuu hormariyo nolosha dadka xoolodhaqatada ah maanta tababarkani muhiim buu leeyahay dadka la tababaray waxaa rabaa inaad isticmaashaan ku shaqaysataan marka koowaad qalabkan aad idin siinhayo si free aad idinku siiyey wax lacagah lagama bixin doono idinkana markaa waxaa rabaa inaad ka faa'iidaan deegaanada uga faa'iidaan isticmaashaan dadkii la tababarayna waxaa la rabaa dee inay shahaado qaataan oo tababar qaataan bisa maaha inay isticmaalaan xirfadii la baray uga faa'iideeyaan dadkii ganacsiga xoolodhaqatada ah siyaabo kala duwan bay u isticmaalaan xoolodhaqatada solarka waxaa kamid ah waxaa kamid ah maadaama iftiin jirin in iftiin laga helo in qalabka kala duwan ee aladaha ay ku dabaystaan in magaranaysa wax soo saarka xoolaha qayb weyn uu ka qaato isticmaal in magaranaysa ceelguleedyada daftooda biyo loo keeno qaybo badan baa loo isticmaala solarka marka dadka aan tababarnay lama rabo tababarka maanta la siiyey iyo barnaamijkan inay ku haraan laakiin ay noqdaan ay noqdaan dad joogtaa oo shaqeeyo oo deegaanadii ka shaqeeyo cilmiga la barana ay ka faa'iidaystaan maadaama ay ahayd xifradtan waa skills ma aha tababar oo ganacsaayay iska qabtay wuxuu iskugu jiray laba qaybood qaybta theoryga oo dadka cashirada loo dhigayay iyo qaybta practicalka ah labada waa qaadateen laakiin waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad isticmaashaan wixii laydin maray tababarkan ka saabsan aqoon-iswadaarsilika barday tamarto irida iyo weliba dhallinyaradan qoboday wasaaradda hanaanada howlaha dhartiyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland